wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada baydhabo ka daafurtay mashruuca walbarashadii korlankagadoow tirada ardayda degmooyinka shalay qasadheera diinsoro bardaal iyo weejid degmooyinkun oo ahaano adag in la diro yaa weyba la tixgeliyay baahiyo gaarka ee ku jira dhanka walbarashada mashruucan iyo weliba usiyagoo dareeraduna muddo lamasin ee welibana la qorsheeya haya in tuman kun oo ciyaal soomaaliyeed ee la diirsay walbarashada ankooreen agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed fadal cabdulaahi iyo faahfaahin gubiye mashruuca iyo weliba degmooyinka la deersiyi doona waxbarasho la ka fulyahay dowladda koonfur galbeed gaar ahaan afar degmo ku mid eh dowladda koonfur galbeed oo ah waajid diisoor qasax dheere iyo bardaal mashruucan oo socdo doona muddo lama sina eh oo waana wasaaradda la fulayi doonaan hay-adahan hordhaanhan sheegay lamadan hay-adad eh mashruucaas oo ku faayiidaysado doonta arday tiridio deerasa oo toban kun arday ah kaas oo ka sugan oo degmooyinkaas aan horahan sheegay oo waan aan ku faayiidaysado doonaan waxbarashada oo degdega ah iyo waxbarashada formalka ee lamadaba iyo guud ahaan fasilitadii waxbarashada aan baahanayti oo mashruucaas ku xaqabtiri doona dhanka kale gudoomiyaha gobolka baay cabdifataax bayaano owse qayb ku ay daafurka mashruuc ayaa ku hadlay muhiimada bulshada usanleeyay mashruuca walbarashada hadduu ilaahay idma annaga ka gobol ahaan waxaan idinla garab taagnaanaynaa wax allaale waxaad deegaanadaas uga baahtaan oo caqabada idinka hor yimaada inaan idin fududayno oo mashaariicdaas ay ka fulaan deegaanka hadduu ilaahay idmo sida ugu fiican oo aad isleedihiin siday u dhici karaan wax allaal wixii caqabada inaan idinka yarayno idaan la kulmin wax idinka hor imaada hadduu ilaahay idmo insha allah waa aadan ugu faraxsannahay in arday intaas la egna ay deegaamada ka faa'iidaysan doonaan mashruucaan ka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdifataax samaale ayaa weybowse ka dheeraday in arday cusub lanku faa'iidayi doono mashruucan tirada hadda noo joogto meel bay joogtaa a b e ga waxaa laga yaabaa in namber oo hadda sistamka ku jiro nambarkaasi waxaan rabnaa plas haddii toban kun lagu daraayo haddii sideed kun lagu daraayo wixii ku darsamaayo inay saas ugu darsamaan inkrimenti inuu dhacaan rabnaa ma ahane kuwii meesha noo jooga keliya inaan la tirinin kuwa meesha joogayoo hore u diiwaan gashanaayo wixii ka qaldan ama sistamka in la toosiyo ayadana muhiim waaye laakiin waxaan aad u adkaynaynaa dad cusub in ma aragta la diiwaan geliyo oo la gaarsiiyo mashruuca ay ka faa'iidaystaan taasaan rajaynaynaa waxaa kaloon rabnaa laba sano kadib mashruuca markuu dhammaado hadda waa bilow inaan isugu soo laaban maanta waxaan u fadhinaa fadhigii oo furitaanka waxaan rabnaa inaan isugu soo laabano oo hay-addana ka rabnaa inay soo bandhigaan risaltigii oo sax ah annagana aan ogaano monitor garayno la soconno isla ogaano wixii saameena uu yeeshay oo bositif ah